abbaanduulaha ciidanka suuriya ayaa sheegay in ciidankiisu ay soo celiyeen amnigii iyo xasiloonidii magaalada abbaanduulaha ayaa sheegay in howlgalka ay sameeyeen dartii ururka isis uu bilaabay inuu dib u gurto oo uu guuldarraysto ururka xuquuqda aadamahee suuriya ayaa sheegay in weli xabada laga maqlayey cidhifka bari ee magaalada balmayra afka carabigana lagu yidhaahdo tadmur goobaha tacshiiradda laga maqlayey ayaa ahaa agagaarka xabsiga magaalada iyo gudaha gegida dayuuradaha hase yeeshee sida ururka xuquuqda aadamuhu uu sheegay ciidanka isis badankiisu magaalada waa uu ka baxay wuxuuna beegsaday dhanka bari hadda waxaa magaalada gacanta ku haya ciidanka madaxweyne ee bashaar al asad telefishinka xukuumadda suuriya ayaa saaka wararka ka soo tabinayay magaalada tadmur iyadoo la arkayay waddooyinka oo madhan iyo dhismayaal badan oo uu burbur weyni soo gaadhay war laga soo xigtay ilo milatari ayaa sheegaya in dayuuradaha dagaalkee suuriya iyo kuwa ruushku ay bartilmaameedsanayeen dagaalyahaniinta isis markii ay sii cararayeen dayuuradaha ayaa duqeeyey tobaneeyo baabuurta dagaalka ah oo waddada sii socda iyagoo u cararayay dhinaca bari ee magaalada qabsashada tadmur waxay ciidanka dowladda u furaysaa dhul saxaro weyn oo bariga suuriya ku yaala kaasi oo gaadha ilaa iyo xadka dalka ciraaq dhinaca koonfureedna waxaa ciidanka uu gaadhi karaa magaalada xarunta u ah ururka isis ee deerazuur iyo weliba raqa oo bariga ka sii xigta howlgalkan ayaa qaatay saddex toddobaad oo ciidanka suuriya iyo xulufadiisu ay dhulka ka dagaalamayeen iyagoo badhitaar xoog badan ka helayay ciidanka cirkee ruushka faragelinta ruushka ee bishii sebteembar ayaa dhinac u riday miisaankii dagaalka suuriya ee shanta sano socda iyadoo madaxweyne al asad uu gacanta sare yeeshay inkasta oo xukuumadda moscow ay shaacisay inay la baxayso ciidankeeda laba toddobaad ka hor haddana dayuuradaheeda dagaalka ayaa duqaymays dabajooga ku qaadi jiray magaalada tadmur intii isku horimaadku uu socday marka laga hadlayo guuldarrooyinka isis madaxa hay-adda xuquuqda aadamaha ee suuriya raami cabdiraxmaan ayaa sheegay in afar boqol oo dagaalyahan oo ururka isis ka tirsanay ay ku dhinteen dagaalkii tadmur dhimashadan ayuu ku sheegay inay tahay guuldarradii ugu weynad ee kooxda soo gaarta ilaa markii ay khilaafadda kaga dhawaaqeen goobo ka mid ah ciraaq iyo suuriya sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii guuldarradan uu ururka kala kulmay tadmur ayaa imanaysaa saddex bilood kadib markii dagaalyahaniintiisa laga saaray magaalada ramaadi ee dalka dariska ee ciraaq guusha ramaadi ayaa ahayd tii ugu horraysay ee ciidanka ciraaq ilaa markii bishii juun ee sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii uu ururka isis ciidankaas ciraaq jebiyey ururka isis ayaa lagaga guulaystay deegaano kale ay ku jiraan magaalada tikriit ee ciraaq oo sannadkii hore laga qabsaday iyo degmada al-shidaadi ee suuriya oo bishii februari iyadana laga qabsaday hay-adda xuquuqda aadamahee suuriya ee dagaalka dusha kala socota ayaa sheegtay in boqol iyo siddeetan isugu jira askarta dowladda suuriya iyo dagaalyahaniinta xulufada la ah sidoo kale lagu dilay ololahan dib loogu qabsanayay magaalada tadmur magaaladani waa meel ay ku yaalaan hadhaaga ugu badan ee taariikhiga ah ee embaradoriyadii roomaanka ururka isis ayaa miinooyin ku qarxiyay dhowr taallo sannadkii hore telefishinka suuriya ayaa tebintiisii saaka ee tadmur ku muujiyey madxafka magaalada oo ay dhex yaalaan dhowr taallo oo uu dhaawac soo gaadhay iyo meelo la dhex dhigo walxaha la daawado oo la jejebiyey maamuun cabdikariim madaxa walxaha taariikhiga ee suuriya ayaa toddobaadkan sheegay in meelo kale oo taariikhi ahi ay weli taagan yihiin isagoo ballan qaaday in taallooyinka la dhaawacayna ay dib u habayn doonaan maamuun cabdilkariim ayaa wakaaladda wararkii royters axadda maanta u sheegay in tadmur la xoreeyey tanina ay tahay dhammaadkii burburka magaalada waxa uu yidhi imise mar ayaan u ooynay tadmur imise mar ayaan quus dareennay hase yeeshee marna ma aanaan rajo dhigin